sidaad og tihiinna meeshaan muddo laga joogo saddex bilood waxaan ka hadalnay bress kan oo kale oo uga hadlayna arrimaha bendin biilka wajeer kadib markaan gabanaha dhowr mar la kulannay oo afkiisa fahmi waynay saan oo kaleaan bress u qabannay asagana waa ka falceliyey culummada reer wajeerna waa noo imaadeen waxay dhaheen annaga bal noo daaya tii ideedna xal way keeni waysay bendin biilka gabanaha waxaas ballan qaaday inaas audit report aad soo saaraa oo muddo badan sheegaya waana soo saaray meesha la dhahaa imol aas keenay iyadoo aas ballan ku qaaday inaas toddoba maalmood ku keeni doono nin b s a oo benin bill b s la dhaha oo taska force wax la dhaha inuu saari doono arrintii ideedna waxay ku qaadatay muddo mar dhowaa la geeyay assemblyga buuggina annaga waa helnay markaan helnay kadib oon akhrinay waxaa ku qoran waxa la bixin karo uu gabanaha bixinaya inay tahay lacag yar oo lix boqol oo kun eh oo kambaniyaal yar ay leeyihiin wixii kalena ilaa saddex boqol iyo konton kambuni waraaqahooda inay wax la dhahaa opinion inay ka maqan yihiin hal iyo laba iyo saddex waraaqa ka maqan waa dhici kartaa laakiin saddex boqol oo kambuni in la dhahaa waxaa ka maqan warqadda opinion taas khalad waaye waxaa kaloo jirta guryo dhisan isbitaallo ka mid yihiin iskuulle ka mid yihiin oo la leeyahay kuma jiraan bendin biilka oo lama qabanin waa hayna aniga bendin biil badan oo dadka hadda waxaan u qaylina bendin biil oo aflataag ah igama maqna laakiin waxaan arkaa dulmi maxaa jira anaa afartan sanaan beec mushtur ahay Ee, waxa dhibka jarana waa ogahay waxa wajeerka jarana waa ognahay annaga cidaan dulmayna ma leh cidaan wax ah oo dhib u rabnana ma leh waddankan waa laisku leeyahay ee, nin walba xaquu ku leeyahay ee, waxaan rabnaa gabanaha arrintan bendin biilka oo u dhahay ee, aniga waxaan ka bixinaa lix boqoloo kun afkiisana uu ku sheegay in saddex boqol oo fayl oo la keenay oo lacagta ay tahay seven billion inuu maanta dhahay lix boqoloo kun kilix waay wixii kale waxba kama jiraan waxaas dulin cad waay kambaniga uu siiyey kontraktiga oo odhitagaan samayna waxaas ku xadgudba sharciga u yeela odhitiyaasha meesha odhitiyaasha sharciga lagu xukumana waa tegaynaa waana ka abiil garaynaa inaas eh, sharciga odhitinimada aas ku tuntay waxaa kaloon u sheegaynaa reer wajeer annaga waxaan u qaylinayna danta reer wajeer waay Eh, dadkaan hadda qaylina eh, cawadii habeen dambe iyo wixii ku filan waxay cunaan waa haystaan cid aan annaga lid ku nahayna ma laha waxaan u sheegaynaa bareeska waa marnay inaan mari doono mudaaharaad inaan qaadi doono cad annagoo marayna sharciga muddo toddoba beri haddii embiyaasha iyo emsiyaasha inkastood baarlamaanka hadda la xirayo oo sanad cusub ay tahay oo maaragtay wixii la dhahaa risees lagu jiro waxaan cilaaminaynaa mudaaharaad aan cilaaminaynaa annagoo dowladda sharcigeeda marayna oo bamid iyo ogeysiinba bixin doona aan loo ka hereri doonin waxaan qaadaynaa mudaaharaad cad